marka ugu horeysa raadi dil jiriy dhammaan intaana dhegeysanaysa soomaaliya waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum haddii aan warbixin kooban ama si kooban aan uga hadlo xaaladda degmada berilweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka jira soombiyood kaasi oo maaragtay sidaa ka wada warqabno oo la dhigay xarun loogu talagalay in lagu karantiilo subanka laguna daaweeyo oo dadka wax lagu qabto xaruntaasi oo gacanta ku haysa hay-adda relief international marka soombiyoodkaasi oo kusoo noqday gobolka ama degmada runtiina sababaysanaya in xagga biyaha maarata biyo nadiif ee dadka haysan haysan haysan iyo xagga nadaafadda runtii marka arrintaasi waxaa loo howlgalay kulli in hay-adaha dhammaan ay iska kaashadaan iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maaragtay deegaanka jooga iyo kuwa internationalka sida unisheef iyo wjo in bal wax laga qabto xaaladaas lagu xakameeyo waa tahay marka xanuunkan gormuu shoombiyood ka dilaacay hiiraan wuxuu ka dilaacay hadda mar markaan hadda xilligan uu hadda wuxuu soo bilaabmay bishan november awalkeedii xilligaasi oo maarata shoombiyoodka oo dadka si tartir tartiib usoo ridinayay subankanna wuxuu markii hore laga sheegay oo maarata xagga iyo dhanka etoobiya kadibna wuxuu soo gaaray degmada beledweyne maadaama wadiga isku xeray oo maarata deegaanada markaasna dadka ay isticmaalayaan biyaha wadiga marka waxaa dhacday in bukaano maaragtay ay soo bilaabeen oo submayo oo maaragtay aada ufuuqaxaya kadibna waxaa ku ugu horreeya lagu maanajarayna ama wax loogu qabanaya isbitaalka weyn ee beledweyne kadibna waxaa dhacday in dadka ay maaragtay turooda marmar ka dambeysa xoogaa soo badatay waxaana lageeyey goob loogu talagalay maaragtay in lagu dadkaas lagu dawiyo oo maamulka gobolka iyo dhammaan maaragtay hay-adaha howlaha ku shaqalaya isla gartay in halkaa la geeyo meeshaas waa gartay marka qiyaastii inta qof ee shubankaas uu soo ritay tiradooda manala wadaagi kartaa tirada dadka hadda uu soo ritay saddex boqol way ka badan yihiin dad caruur gudaaweyna iskugu jiraan maaragtay cid uu goonihu ku yahay ma jirto marka haatanna dad badan ayaa goobtaasi la geeyey oo alxamdulilahi cadowda uga baxay oo fiicnaaday laakiin hadda waxa weye waxaa jira in dad cusub oo mar walba oo maaragtay cudurka uu soo ridanayo taasina way u baahan tahay in juhdi badan iyo dadaal badan la sameeyo xagga sida dadkii nadaafadda biyaha musqulaha isticmaalkooda nadaafadda deegaanka gacmo dhaqashada kulli inay maarata hajiinkooda iyo nadaafadooda guud ay ka shaqeeyaan marka ilaa iminka ma beledweyne keliya cudurka wuxuu ka dilaacay mise waa gobolka hiiraan ee deegaanada u dhow dhow oo dhan hadda beledweyne ayaa cudurka inta badan oo hadda uu ka jiraa waxaa laga sheegayaa laakiin degmada maxaas kale in ay laftooda dhowr ruux saas sunka uu soo ritay halkaasina aan daaweyn u dirnay isla markaasina dadkii wax loogu qabtay haddana aada mooday inuu xoogaa intii ka soo roonaanayo degmada maxaas marka imise qofaa xanuunkan u dhintay intaad ogtihiin intaan ognahay hadda goobta caafimaadka oo xabiirlaha waxa laga sheegaya waxa weye waxaa ku dhintay saddex ruux laba caruur iyo qof weyn laakiin waxaa la sheegayaa tuulooyin gobolka hareerihiisa oo degmada beledweyne hareeraheeda oo weli lagu maro in dad ay ku dhintoon ilaa gaaraya lix ruux
waa tahay isuduwihii wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaana tahay ahna agaasimaha isbitaalka ee beledweyne maxaad marka dadkaasi u qabateen boqolaalka ah ee xaruntaasi caafimaadka ee la dhigay cudurkan shubanka uu ku dhacay dadkaasi waxaa loo qabtay marka ugu horeysa dadkaasi haddii aan wax loo qaban dad badan ayaa maaragtay dhibaato badan ay la kulmi lahaa alxamdulilah waa loo gurmaday dadkaasi waa la daliyey in loo sameeyo fuuqcelin qofkii fuuqbaxay la siiyo haddii uu maarata o ars ku kaaftoomayo haddii kalena in solishino ama talaboyn la siiyo haddii xaaladiisa ay aada ugu daran tahay dadkaasi daaweyn fara badan ayaa ku baxay alxamdulilah daaweynkaasina runtii waxaa gacan naga siiyey hay-adaha deegaanka jooga iyo dhammaan hay-adda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maaragtay gacanta ka siiya xagga caafimaadka siya dawladooda unisef marka runtii xagga kalena waxaa la sameeyey in la siiyo dadkaasi kolorinkii siday biyaha iskaga daraan oo xagga nadaafadda laftooda hajinkid ayaa la siiyey qalabka nadaafadda marka dadkaasi waa la wacyi geliyey waa loo sheegay dhibaatada subanka iyo sida looga hortagay marka in badan oo waxqabada ayaa loo sameeyey haddaan intaas la qaban dadku intaa way ka farabanaanayo tiradiisu ma sii kordhaysaa tirada haddii la fiiriyo xilligii hore hadda xilligaan ka horreeyey oo subanka uu ka dilaayo gobolka waxaa moodaa in inta waxa uu ka yaryahay dhimashadana ay alxamdulilah ka yartahay maaragtay dadaalkuna wuu badan yahay kolley maadaama gobolka ama degmada laga isticmaalayo biyo oo maaragtay u badan biyaha aashiga gaaban oo erashana ay suumo ahaan iskugu xiraya webiga iyo musqulihii maaragtay mar walba biyihi nadaafadeeda ayaa dadkii maaragtay kala lidato biyuu shaqaysana cabbiyaan soonku soo dha waxaad moodaa in marna maalina uu badanayo maalina uu yaraanayo ugu dambayntii boqolaal qof amaba saddex boqoloo qof ayaad ku sheegtay dadka cudurka u sooritay maxaa keenay baaxadda intaa leeg cudurka shuumbiyoodka dadkaas inuu ku dhaco saddexdaas boqol ilaa waxaa weeye bishan november oo dhan waa ilaa soddon maanta waa sideed iyo labaatan sideed iyo labaatankaas maalmood dadkuu soo ritay waa laakiin ma aha hal maalin kii wuxuu soo ritay marba dadkaasi waxay usoo dhacayeen maarata tareyar waxaana degmada berweeda kelimaa dadkaasi u ah tuulooyinka hareeraha ka jira degmada inkastoo degmada ay ugu badan yihiin dadku aad ugu badan yihiin